إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد فصل في أحكاaم إحyاء المواad dhulka aan cidno lahayn la noolaytiisa la nooleeyo أحkaamtiisii ayuu faصل u yahay dhulka mawaad waxaa la idhaha dhulka aan wax milkiihu ku dareersanoon cidno lahayn oon markaas adiga hortaa wax milkiya aysan cidna ugu dareersana waxaa la dhaha mawaad a la idhaha dhulkaas faslun fii axkaami ixyaa'i lmawaad dhulka aan lalahayn oo cid adiga kaa horayda aysan milkin dhulkaas in la nooleeyo axkaamtii ka hadlayday wey wa ixyaa'u lmawaati dhulka aan lalahayn oon cid kaa horreyday milkiin dhulkaas la nooleyntiisu jaa-isu waa mid bannaan dhulka oo mawaadkaa in la nooleeyo noolayntana waxaa loola jeedaa in laga dhigo qaab loogu nacfi karo oo masalan haddii guri laga rabayo deegaan oo guri la dega laga rabay waa in derbi lagu wareejiyo qayb ka midana la dado albaabana loo yeelo oo haddii laga rabay ceel waa in biyo laga keeno oo laga biyo gaaro oo haddii beer laga rabay waa in inta wax lagu wareejiyo ama caradaa la kuuskuusaa meelaha gobolna ooda beeraha lagu wareejiyaa sida uun curfiga markaas meeshaas ay tahay waa in wax lagu wareejiyo kadibna carada la sino meeshii godaheedna laaso meeshii buuraheedna la dumiyo calaa kulli xaal waxaa la rabaa dhulkan waa la nooleeyey macnaheeda marka laga hadlaa dhulka waa in laga dhigo qaab loogu nacfiyo oo hadba noolayntu waxay noqdeen wixii aad ka doonayday marka qaab loogu nacfi karo in la soo gaarsiiyo weye noolaynta macnaheedu wa ixyaa'u lmawaati dhulka dhintay la noolayntiisu jaa-isun waa mid bannaan bishardayni laba shardiyuu ku bannaan yahay an yakuuna almuxyi ka noolayna waa inuu ahaado musliman qofka noolayna dhulka waa inuu muslim yahay gaalka oo macsuumu demka oo dhiiggiisa xaaraanta uu yahay oo saddex ah waa gaalka dimiga iyo gaalka mucaahadka iyo gaalka musta'minka saddexdaas oo dhiiggoodu macsuum yahay iyo xoolahooda iyagu xataa ma noolay karaan dhulka muslimiinta ma noolay karaan looma ogola laakiin qofka noolayna shardi waxaa muslim yahay qofkan gaalka wixiisii uu isagu haystay mar hadduu yahay macsuumu dam walmaal waana saddexdaas waa gaalkii mucaahadka ah iyo musta'minkii iyo dimigiiye wixiisa waa loo nabadgelina laakiin dhulka muslimiinta ma noolay karo mana milkin karo xataa imaamku hadduu u fasaxo oo u yidhaha dhulkaas noolee ma milkinayo ma u idmi karo marka muslim inuu yahaa shardiga qofka noolayna wa an takuuna alardu dhulkuna waa inay noqoto xuratan mid xor ah mid xor ah asagaa fasiray lam yajri waa inuusan ku dareersan calayhaa korkeeda milkun milki milkigoo limuslimin u sugnaaday weligeed waa inaan qof muslimu milkin haddii hadda ka hor qof milkiyey oo ay markaas kadib qofkii ama waa dhiman karaa ama waa ka dheeraa karaa ay kadib hawd iska noqoto oo duur iska noqoto milkigii qofkii waa ku suganya hadduu asagii nool yahay asagaa leh hadduu dhintayna dhexaltooyadiisaa leh qof damer ma noolay karo muddo hore ah qof nooleey meeshaan beeray u ahaa jirtay inuu milkiyu go'aansaday beeray u ahaed badaruu ka gura jiray ama guriyay u ahaed ama ceelay u ahaed waa indiraso waa kharaabto meeshaas waa baaba'day waxay iska noqotay dhul oo hawd oo kaleeto dhulkaas waa la yaqaanaa qofkii lahaa khalaas wey asagaa iskale qofkaas hadduu noolyahay asagaa le haddii kalena waa dhexaltooyi marka waxaa shardi ah dhulka aad noolaynaydo inaan milki kaaga horrayn wax milkiya hortaa waa inaysan ku dareersan oo muslin leeyahay sidaasaa loola jeeda muslin leeyahay gaalo hore hadday lahaa jirto waddanka laga qabsaday hadde taas dhib ma leh laakiin muslim waa inuusan lahayn ha horeeyo ha dambeeyo muslimkaas marba haddii la yaqaano xataa haddaan la oqon meeshan waa la og yahay inay beer ahaa jirtay laakiin cid laheed lama yaqaan haddana waa hawd cidlaa maya waa baadi luntay wey luqada wey markaas waa hanti musiiboo luntay maahane adigu ma noolay kartid adiga ma noolay kartid wa sifatulixyaa'i qaabka noolaynta maa shay weeye kaana ahaaday filcaadati caadada dhexdeeda cimaaratan camirid lilmuxyaa shayga la noolayna curfiga loola laabana shay kasta oo aan sharcigu xad u yeelin luqada carabigana aan xad ku lahayn curfiga loo celiyaa sharcigu qofkii dhul mayda nooleeyo asagaa iska leh oo xaq u leh uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam qaabka loo noolaynayana xad uma samayn oo ma dhihin noolayntaan sheegaya waa qaabkaas ma uusan dhihin luqadana ixyaaga xad kuma laha mar haddaysan labadaas xad ku lahayn waxaa loo laabana curfiga shayga qofku uu noolaynayaa la fiirinaa ceel hadduu yahay waa inuu biyo ka gaaro hadduusan biyo ka keenin ma noolayn guri deegaana hadduu yahay oo la rabo in la dego waxaa la rabaa koow inuu ku soo wareejiyo derbi labo qayb ka mida waa inuu kor ka dado saddex waa inuu albaaba u yeelo dhul hadduu yahay laga doonayo beer caadiya waa inuu inta dhulkii wixii lagu wareeji jiray deegaankaas wix ay ku wareejiyaan hadday carro ku wareejiyaan hadday ood ku wareejiyaan inta ku soo wareejiyo waa inuu aaso meelaha godkaa meelaha buurtaana uu jebiyo oo dhul simanoo la beero karo uu ka dhigo calaa kulli xaal qaabka noolaynta dadkaas u yaqaanin waa inuu ka dhigo xero uu xoola ku xaraysa hadduu ka rabo waxba kale lagama rabo inuu wax ku soo wareejiyo oo xeradii uu ku soo wareejiyo wixii xoolaha celi lahaa bahalkana ka celi lahaa waa inuu ku soo wareejiyo waa noolayntu waa nuucaas curfiga loola laabana wa sifatulixyaa'i qaabka noolayntu maa shay weeye kaana ahaaday filcaadati caadada cimaaratan camirid lilmuxyaa shayga la noolayna wayajibu waxaa waajibaya badlulmaa'i biyihii in la baxsho bialaaati sharaa'ida shardiyaalo saddexa biyaha waa in la bixiyo oo qofku bixiyo saddex shardi ayayna ku waajibayaan saddex shardi marka la helo waa waajib biyaha qofku inuu bixiyo biyaha qofku inuu bixiyo biyaha adigu ceelkaaga ama meesha adigu ceelka aad qodatay biyaha ku jira kuwaas wey kuwa lagu leey waa waajib inaad bixido biyahaas wey kuwa laga hadla kuwa oo caamka dadka ka dhexeeya taas cidna ku weydiisa ma adiga oo biyo balliskaga jira ama eeg ku jira amase waxa weeyaan war ku jira biyahaas oo dadka ka dhaxeeya ama il buur iska socota ama webiga taas laysweydiinma laakiin ceelad adugu qodatay oo noolayday oo biyo ka yimaadeen biyahaas way biyaha waajibka inaad bixido oo lagu leeyahay waa waajib xayla saddex shay xadiiska abu daawuud kale dadka waa ka dhexeeyaan biyaha iyo daaqa iyo dabka nabigaa yidhi sala allahu calay slam annaasu shurakaau fii alaain fi lmaai waalkala'i waannaari saddex dadku shurkay ku yihiin waa biyaha iyo daaqa iyo dabka deegaan ma jiro sharciga islaamka ma qabo deegaankan reer hebelaa leh maba jiro dhul reer hebel adduunka kuma yaalo diinta islaamka waa jira dhul muslin iyo dhul gaalo waxaa jira hanti shaksi beertii hebel ceelkii hebel qofka gurigii hebel waa jira laakiin deegaankaas daaqa ah oo amase mawaadka ah oon la milkin oon shaksi milkin citlhu ma jirto allah iskale allah iska leh sidaas daraaddeed biyaha iyo daaqa iyo dabka dabkaaga meeshan kaaga shidan qof kastaan xor wuxuu u yahay inta qori soo qaato iska saarto markuu qorigu uhelxo inuu qorigiisa qaato ma dhigi karti dabka hayga qaadan dadku waa ka dhexeeya biyahana dadka waa ka dhexeeya ceelaad qodatay biyaha ka yimid baahidaada loo hormarina biyaha kaa soo haray soo maaha ma diidi karti ma diidi karti maxaa yeele markaad diiddo waxaa ku xiga daaqa inaad diiddo oo ilaa halkey haddaan meesha weliba biyo kale ka jirin waxay noqonaydaa in meeshaaso dhan adiga lagaaga guuro ceelkaaga keliyaha ku yaalla marka dadkiina biyola-aan ma noolaan karaan marka daaqiina inaad yeelatay noqonay markaas marka lama ogola shuruuda laakiin shuruud weeye laa darara walaa diraar qofkaana la dhibi ma asna dadka inuu dhibo looma ogola wayajibu waxaa waajiba badlulmaa'i biyaha in la bixiyo bialaaati sharaa'ida shardiyaalo saddexa ayuu ku waajibayaan laakiin saddex maahane waa lix shardi nusqadan ahyana xaashiyada waynu kugu daraa saddexda shardi oo kale waa kan le bal sittatu sharaa'id waa lix shardi ama alaaatuluqraa saddexda kale waaba noogu taal matnigan arki doonnaahe saddexda uusan sheegin an yakuuna biqurbi lmaa'i kala-un mubaaxun tarcaahu lmaashiya waa in meesha biyahaanu ku jiraan biyaha laga hadlaa shuruudda waa arki doonaa biyahaas deegaanka u dhow daaq waa inuu ku yaalla wax la daaqoo dadka ka dhexeeya meel duur ah oo la daaqo oo dadka ka dhexeeya waa inay ku taal oo biyaha waxaa loo waajibiyaaba ah waxay tahay daaqaas inuusan qofku keligiis yeelan inuusan daaqaas keligiis yeelan haddii kale madhabku waxay qabaan inuusan waajib ahayn shardiga shanaadna waxay noqon doonaa allaa yejida maaliku lmaashiyati cinda alkala'i maaan mubaaxa qofkan waa inuusan biyo kale heli karin oo iska mubaaxa biyo oo mubaaxa waa inuusan heli karin ee qofka hadduu biyo haysto inaad biyo sida waajibkuguma ah ilaa baahidiisii waaba helaye shardiga lixaad sharaxa nooba dhigaye allaa yakuuna calaa saaxibi ilmaa'i dararun biwuruudi lmaashiya fii zarcihi aw maashiyati qofka ceelka iskale oo biyahan leh biyaha bixi marka la yidhaha wa inaysan dhibaato xoolaha imaanaya ku hayn laakiin markaas lafkeeda biyaha ma diidi karee wuxuu dhihi karaa ceelka korkiisa iyan xoolaha laiga keeni markaas laftirkeeda biyaha ma diidi karo waxaa shardi aha la yidhi inaysan dhibaato ku ahayn maalan beeraa ku hareeraysan meesha haddii xoola yimaadaan beertay ka cunayaan ama uga tumanayaan markaas waajib kuma ahan inuu ogolaado xoolaha in inta la keeno ceelka laga waraabiyo laakiin maxaa markaas waajib ku ah inuu yidhaha biyuhu waa iniin fasax dad qaadan kartaan laakiin xoolaha iga dulkeenina ceelka sababtoo ah waxay iga baabi'inayaan waxa weeyaan dalaga amase wixii meesha iigu yaallo beer ah ay iga baabi'inayaan laakiin biyaha ma diidi karo marnaba markaas wuxuu diidayaa waxay tahay xoolaha in meesha la keeno marka shuruuddaa saddexdaa huusan sheegin mid ka mida weliba sharaxa waa ku sheegay waa ku sheegay ee laba uusan sheegin wayajibu waxaa waajibaya bedlulmaa'i biyaha in la bixiyo bialaaati sharaa'ida an yafdula shardiga ugu horeeya axaduhaa midkeed an yafdula waa in biyuhu ka soo haraan can xaajatihi qofka baahidiisa kow qofka biyaha iskale ayaa xaqule naftiisa xoolihiisa beertiisa waa inuu asagu cabo beertiisa waraabsado xoolihiisa shubto waa in biyo ka soo haraan haddaysan ka soo harin waajib kuma ahan dadka kale xoolahooda inuu waraabiya waajib kuma ahan biyahan waa shardiga koobaad waa haani shardiga labeeya wa an yaxtaaja wa an yaxtaaja waa inuu u baahdaa ilayhi biyaha hayruhu qof kale linafsihi uu ugu baahdo ow libahiimati xoolihiisa qofka kale waa inuu biyahan u soo baahdo asaga naftiisa inuu cabo ama caruurtii ama dadkiisii uu siisto ama xoolihiisi uu ka waraabsado inugu baahdo hadduu beer inuu ku waraabsado ugu baahan yahay waajib kumaahan inuu siiya beer meeshaan markuu ka tabcay aw biyuhu ugu talagal mta marka beerta marka hora la rabaa asagu inuu ka fakero asaga la rabaa biyo inuu u raadsado ceel ha u qoto laakiin naflaydu waa ka duwan yihin naflaydu waa ka duwan yihin xoolaha iyo dadku waa ka duwan yihin haddii uu qofkaanu biyaha naftiisa ugu baahan yahay naf waxaa loo jeeda dadka o dhan iyo xoolihiisa waa waa siinaya laakiin beer hadduu inuu ku waraabsado u baahnaa lahaa waajib maahan hadduu rabaa siina waana ajar badanu ka hela hadduu diidana ku dambaabi maha yihahd shardiga saddexaad waa haalit wey wa an yakuuna waa inuu ka mid yahay biyahaasu mimaa kii yustakhlafu laga bedel noqonaa fii bi'rin ceel dhexdiis aw caynin biyuhu waa inay yihiin biyo marka la cabo meeshii biyo kale soo gelayaan waa ceel ama waa il iska qulqulayda asagu meesha uu milkigiisa ka qulqulayda meesha laleeya ha bixiyo biyahan marka la cabo waa in biyo kale meesha soo gelayaan laakiin fiiri biyuhu dhaansaday berkadu ku shubtay maya maya kuwaas waajib maa inuu bixiyo aduu qof muslima dee dhimanaya waa waajib laakiin inuu yidhaahdo dadku xoolaha ka waraabsadan waajib kuma ah biyuu qaatay meeluu ku shubtay meeshaasu ama berkaday noqon kartaa ama waxa weeyaan weel kaloo weyn oo lagu shubtay noqon kartaa wax rabtaa noqoto biyo meel lagu shubay oo aan meeshii wax ku soo kordhayn waajib kuma ahan qofka qof muslimoo dhimanaya hadduusan ahayn inuu yidhahdo dadka ha iska dhaansadeen waajib kuma ah xoolaha laga waraabsado waajib kuma ah hadduu sadaqaystana waa u ajar iyo qayr dheeraada hadduu diidana waajib kuma ah biyaha la leeyahay waajibay kugu tahay waa biyo soo siyaadayo meesha il ka socoto ama ceel ah ama il iska qulqulayda ah markaa saddexdan shardi saddexdii ku dar lix sidaasay ku noqonayaan saddex shardi shardi ka midaan sharax waa dhiga aho marka la shardigii ugu dambeeyey waa dhigayaa sharaxa faslun fi lwaqfi fii axkaami lwaqfi waqafka axkaamtiisii uu fasal yahay fasalkan wuxuu ka hadlaa waqaf waqafku waa cibaadooyinka waaweyn ayuu ka mid yahay cibaadooyinka waaweyn ayuu ka mid yahay waqafku macnaheeduna waxay tahay shay nacfigiisa lagu intifaacsan karo daatadiisuna baaqi noqonayda qofku inuu sadaqaysto saxaabada aaday ugu dadaali jireen qof kastaaba waqaf inuu inuu yeesho aaday ugu dadaali jireen waana shay weyn oo cibaadooyinka waaweyn oo qofku markuu qabriga gala ajarkooda u soconayo oo nabigu yidhi sal اlahu alيه wasl xadis saxi muslimka idaa maata ibnu aadam inqaطa camaluhu ila min alaaثin sadaqatin jaariyatin ah ka mida qofka marka uu dhinto ajarkii u soco jiray oo markuu noolaa ajarkii loo qori jiray waa ka joogsana marka naftu ka dhacdo ilaa saddex marka laga reebo saddexdaas waxaa ka mid ah sadaqa jaariya sadaqa jaariya waa waqaf ceeluu qoday waa waqfaday guriyuu dhisay wuxuu waa sadaqo martidu ha seexato balaaguu qoday markaasuu bekadaas muslimiintu ha cabeen biyaha gala biyaha gala beeru uu sameeyey waa falay geeduuba ku tallaalay waa geedo waaweyn iska baxaya sanad walba wuxuu yidhi beertaas waa waqaf waa sadaqo in alla inta shaygaas lagu nacsinayo ajarku waa u soconaya ajarku waa u soconaya waa sadaqo shayga ugu qaalisan cumar ibnu khadaab dhulkii khaybar uu ka helay waa kii nabiga kala tashaday sala allahu calay wasalam oo yidhi rasuulka ilaahay oo maanta waxaan milkiyey hanti aanan weligay milkin noloshayda wax la qiima eeg ma aanan milkin inaan kaala tashadaan rabaa markaasuu yidhi sadaqayso waqafna ka dhig sadaqa maahan hala kala qaato hadeer ee waqaf ka dhig waxaa tihi asarkeeda lama gabi karo lama bedeli karo laakiin waxaa ka soo baxa la iska isticmaalo sidaas dhig waa sida ugu fiican abudalxa beertii ugu qaalisana bayruuxaa waa kii sadaqaystay marka saxaabadu qof kasta wuxuu jeclaa intuu nool yahay inuu hanti maguurtaa sadaqeeyo oo nacfigu iska soconayo daataduna baaqita waa waxyaalaha qaaliga waana wixii diinku ku soo baaqiga ahaa waxa weya waqtiyadii hore dowladaha islaamka ardada waxbaranayda culummada waxbarayda iyagaa dacmi jiray oo cadaa wax la idhaha dowladdu bixi jirta inkastoo culummada gobol ay diidi jireen inay qaataan laakiin markii dambe maxay ku socoto taas la waayey waxay ku socotay waqaf waqafay ku socotay nina intaasoo beeradu waqfa wuxuu le waxa ka soo baxa ardadu kutubta kala bixeen midna wuxuu leeyahay cuntaha ka dhigteen mid wuxuu leeyahay dharha kala bixeen mid wuxuu leeyahay culummada kitaabaha akhrayda iska leh qaar wuxuu leeyahay agoontaa leh ilaa ay gaareen markii dambe daarihii lagu bara jiray xadiidka tanni yimaada nin taajira uu yidhaahdo waqafaan rabaa inaan bixiyo meelaan ku bixiyo sheeg markaasaa laidhi meel kama bannaana kutubtii wixii lagu gadi lahaa dadaa waqfay wixii la cuni lahaa dadaa waqfay jiifkii dadaa waqfay dharkii dadaa waqfay lama hayo mar war meel hala ii raadiyo waqafaan rabaa markaasaa le haa haahoo agoontaas halkaas ku xalaysan marka la gudaayo dhaqaalo lagu gudo qofma waqfin alla halkaas meelaa bannaan markaas ayadaan ku waqfay wixii ka soo baxa agoona lagu guda heerkaasay gaareen muslimiintu heerkaasay gaarsiisnaayeen waqafka waxaa diintan ku soo socto waqaf maantana nasiib daro haddii dalkayagaan la fiiriyo masjid waa la helaa qof dhistay laakiin waqaf kaleeto in la helaa waa adagta waa yari soo ma guryo laleeyahay agoonta iskale ha seexad ama laleeyahay martida iskale ha seexad ama laleeyahay dulaab cilmiga cilmiga baranaya lagu waqfay amase laleeyahay macallimiinta qur-aanka dadka baraya ama culummada diinta dadka barayda ama mujaahidiinta lagu waqfay qof keenaya ma jiro waa yaryiinaan ula jeeda macnaha aad u yarya hadday jiraanna wa iska naadira hadday jiraanna waxay u badan yihiin inay ka soo jeedaan carab iyo dad kale waxay soo sadaqaysan qof soomaliya inta ka soo qaaday meelaan ka dhisa soomaalidu masaajida yaqaanin waxay kaloo yaqaaniin boqol halaado isku maalin la cuno ama boqol riyood isku maalin meel lagu qasho sadaqadaas waa yaqaaniin laakiin waqaf waxa weya waxaan macallimiinta qur-aanka ku bareen dadka qur-aanka lagu barto ilaa ay gaarto marka dadki lacagtii laga qaado bal fiiri ilaa dariiqiya laga leexday dadkii tujaarta iyo hantiilayaalkaa waddadii ka bayray oon fahmaynba fahamkii o dhanaa lumay soo ma jeedid marka fahamku hadduu luma marka wax badana la weynaa soo ma jeedid marka waa in waqafka loo laabto qof walbaaba intuu nool hadduu wax waqfo karo isku dayo inuu wax waqfado waqafka arkaantu waa afar marka waaqifka waa qofka wax sadaqaynaya waaqif weeye xaashiyadana waynu kugu yaallaa nusqadaane wa mawquuf waa shayga la sadaqaynayo wa mawquufun calayhi waa cidda lagu sadaqaystay oo laleeyaha ha ku nacfido ilaa waxa weeye qofku markuu wax sadaqayna ciduu sheega daduu sheega waxaa dhacda inuu yidhaahdo caruurtaydaan ku waqfi waana u bannaanta caruurtayda bes kadibna kuway dhaleen kadibna ilaa sidaas weligood inuu saas ku waqfa xataa u bannaanta marka waa inuu sheego cidduu wax ku waqfayo agoontuu dhihi karaa fuqarada uu dhihi karaa dulaabulcilmiga uu dhihi karaa cidda uu wax ku waqfay waa inuu sheego wasiiqa inta kale waa siiqada waa afartaas rugni waa waaqif iyo mawquuf iyo mawquufu calayh iyo siiqa faslun fii axkaami lwaqfi waqfiga axkaamtiisuu fasalu yahay walwaqfu waqfigii jaa-isun waa mid bannaan bialaaati sharaa'ida shardiyaalo saddexuu ku bannaan yahay saddex shardi marka la helo waa bannaan yahay waqafku an yakuuna waa inuu ka mid yahay mimaa shay yuntafacu bihi lagu nacfinaa intifaacan mubaaxana la raba intifaac mubaaxa intifaac mubaaxa asagaaba soo socda shardiga dambe shardiga dambe ayuu noogu keenaya marka intifaac mubaaxaa loola jeedaa shardiga soo socduu noogu jiraa an yakuuna waa inuu ka mid yahay mimaa shay yuntafacu lagu nacfinaa bihi shayga maca baqaa'i caynihi daatadiisa baaqi ahaanshadeela jirkeed waxaa la rabaa shaygii dadkiina inay ku nacfiyaan asagiina u baaqi marka maalan ceelaad qoday waxaad tidhaa waa ii sadaq waa waqf barkadaad qortay markaasaad leedaha waa waqaf biyaha gelaya markay waktiga roobka galaan waa la xidhaya waxaa leedaha waktigaasoo kale ha la furo gabadh zaanigad ah aa waxay waraabiday ey ooman markaas ilaahay ugu dembi dhaafay jannada ku gasho ka waran qofka berkad kun barmiil ama fuusta qaada ama shan boqol qaada waktiga ugu dambeeye kaldambeedka roobka la sugayo furay ee xoolihii ay cabayaan oo arigii cabayo oo geela cabayo oo dadkii cabayo kumanaan ay cabayaan bal ka war ey ooman haddii janno lagu galay oo gabar zaaniyadu ku gashay maxaad u malaynaydaa xoolahaas nuucaasa dadka waraabiya meeqay helayaan meeqay cadaab alle uga badbaadayaan waa fursad doqonu ma garataan oon dadku fahmin wa marka daatadii waa baaqi nacfiguna iska socona ama gurigaad dhistay magaalaad yar tuulo meelo aan huteela lahayn aad guri ka dhisanay saddex qol sariirahoodaad dhigana joodalyaashaa saare fawniistoodaad u keeni ama toosh khalaas biyaha weesada meel lagu diyaaxala martidu waa iska seexad mar qof kasta marka tuuladaan yimaadaa cidna barima gurigaasu iska seexana bal fiiri laga warqaba waa la gogla waa la ilaalina ilaa adduunyada waa la ilaashadaa baqaarada waa la ilaashadaa aakiraduna ilaashi badanay kaa rabta martidaas iskaga soo hiirani qof kastoo muslima meeshaas meeqaa ka soconayda ajir waxaa la rabaa daatadu inay baaqi tahay nacfiguna socdo sidaasaa la rabaa an yakuuna waa inuu ka mid yahay mimaaki yuntafacu bihi lagu intifaacsanaa oo lagu nacfina maca baqaa'i caynihi daatadiisa baaqihaanshadeedu iyadoo la jirto wa an yakuuna waa inuu ahaado calaa aslin asal asalkoo mawjuudin la helayo asal oo la helayo oo mawjuud ah asal mawjuud ah iyo wa farcin farac farac oo laa yanqadicu aan go-ayn tan waa maxay marka aad waqfaydo waxaad leedahay koow hebel aan ku bilaabay kadibna hebel iyo hebelan aa ku sii xiga tusaale waxaad dhihi kartaa oo leedahay dulaabulcilmigaan ku waqfay dulaabulcilmiga marka haddana way joogaan inta diinku baaqi yahayna waa joogaya haddana waa joogaan mana dhammaanayaan ama agoontan kuwa fatin agoonu de haddana waa joogtaa weligoodna waa jirayeen insha allah sow maaha asal jooga baa iyo farac baaqiya waxaad kaloo dhihi kartaa inaad kala duudo oo maalan waxaad leedahay waxaan ku waqfay carruurta anugu aan dhalay waa asal jooga haddana carruura markaas kuu joogta markaas waxaa leedahay kadibna marka ayaga dhammaadaan carruurtay dhaleen fiiri ama waxaa leedahay markay dhammaadaan fuqarada fiiri asal jooga iyo farac aan la weyhinoo baaqi noqona saas weeye waxaa la yidhi saddex inqiaacaa jirta waxaad mooddaa hadalkiisa saddexda inqiaacba inay burayaan oo maxaa jira waxaa jira maqduucu lwal awalka midka waxaa tidhi maalan caruurtayga caruurtiisu markaas carruur weli ma dhalen caruurtay dhali doonaan aan ku waqfo caruurtayda carruurtay dhali doonaan aan ku waqfo amase wuxuu yidhi aniga carruurka ii dhala doonaan ku waqfo carruurna male isaga carruurka ii dhala doona aan ku waqfo kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa munqadicu lwal awalkuu ka go-an yaha lama hayo hadda cid la siiyo ilaa hadda carruurtuu sheegaya maba joogaane munqadiculawala la yidhaha waxaa jira munqadicu lawsat waxaa jira munqadiculaakhir munqadiculawsat waa maxay wuxuu yidhi waxaan ku waqfay zayd qofuu sheegay markaasuu yidhi zayd markuu dhintana uma calaa rajulin kadibna nin un ha la siiyo uma calى alfuqaraa'i calaa rajulintaa majhuula marka oon la garanayn ciduu yahay dhexduu ka kala go-an yahay ilaa hadda waa la yaqaanaa qofka lagu bilaabi lahaa marka dambena waa la yaqaan lakiin dhexdii a ka kalo go-anoon la oqoon tan saddexaadna waxaa la dhaha munqadiculaakhir oo tusaale wuxuu yidhi carruurta kuwa aan dhalayan ku waqfo markay dhammaadaanna kuwa iyagu dhaleena ku waqfo makaasuu aamus kaasna waxaa la dhaha munqadiculaakhir aakhirkii uu ka go-anya yaa lagu sii wadaa xoolihii saddexdooda marka qowlka raajaxa wuxuu yahay munqadiculawalku waa baadil waa inuu hadda sheega cid lagu bilaabo laakiin hadduusanba sheeginba maba sheegin haddee wuxuu yidhi carruur dhala doonuu sheeg hadda lama hayo kaas waa baadila l qowlka muctamadka waa in cid lagu bilaabo uu sheega laakiin labada kale waa ansax munqadicu اlawsat iyo munqadicu اlaakhir maxaa la samaynaa munqadicu اlawsat maalan wuxuu yidhi zaydan ku waqf zayd markuu dhintana calaa rajulin rajulintu waa majhuul uma cala اlfuqaraa'i uu yidhi waxaa la samaynaya zaydka lagu bilaabaa markuu dhintay hadduu markii sheego yidhi rajulan ku waqfay muddada intaas la-eg oo uu muddo sheegay muddadaas qofka kii waqfay qaraabo ugu dhowaa la siina oo faqiir ah kii waqfay qofka qaraabo ugu dhow oo faqiiraha la siina khalaas muddadu markay dhammaatana fuqaradaa loo wareejaa hadduusan laakiin wax muddaa sheegin oo uu yidhi zaydan ku waqfay uma calaa rajulin uma cala alfuqaraa'i markay zayd dhintaba fuqarada lagu bilaabo munqadiculawsadku waa saas munqadiculaakhirka wuxuu yidhi waxaan ku waqfay duriyadayda oo awlaaddaydaan ku waqfay uma calaa awlaadihim waa aamusay awlaaddiisaa la siinaa marka midka ugu dambeeya dhintaan kuwa uu kuway dhaleen la siinaa kan ugu dambeey markuu dhinto asagu waa aamusay soo maahan qofka qaraaba ugu dhow faqiirna aha la siina alagu wada kaasaa la iskaga wada kaasaa lagu wadaya marka munqadicu awalkuna waa baail munqadicu awsad iyo munqadicu aakhirkuna waa saxiix qowlka muctamadkaa waan yakuuna waa inuu ahaadu yidhi calaa aslin asal asalkoo mawjuudin hadda jooga asal hadda joogoo la siiyo waa inuu sheegaa oo lagu bilaabo iyo wa farcin laa yanqadicu farcan dhammaahayn farcan dhammaahayn shardiga saddexaad waa laa yakuuna waa inuusan waqaf ku ahaan fii maxduurin shay la xaaraamtinimeeyey shay xaaraana waa inuusan ahayn ilaa waa biri iyo daaco daaco weeye ee waqafku xaaraan waa inuusan ku waqfo xaaraam inuusan ku waqfin maxay fuqaadu ku miaaliyaan shaaficiyada maxay ku miaaliyeen waa kifaayatulakhyaarkii dabcaddii hore wey tii daaruminhaaj maaha baalacadowgi maahna waa baalagaduudkiisa uma jeedaan kan waay bal kan fiiri qaar badan idinka idin ka mida maadna dhala marka la daabacay soo ma jeedin fiiriya bal kifaayatulakhyaarka markuu miaalinayo xaaraan waa inaan lagu waqfinu maxaa loo yidhi xaaraantiixaa ka mida wuxuu yidhi fayaxrumu lwaqfu calaa shiraa'i aalatin liqaطci ariiq in hub iyo qalab isbaaro lagu dhigto in wax lagu waqfaa ma bannaana ko wakada alaalaatu اlmuxarama sidoo kale waxaa la mida aaladda xaaraamta ka saa'iri aw aalaati اlmacaasi dhammaan qalabka macaasido ilaahay lagu caasiyo wax laguma waqfi karo kamaa yasnacuhu ahlulbidac sida ahlulbidac oo ay sameeyaan min suufiyati zawaaya suufiyada mawlacyaalka suufiyada mawlacleyda siday sameeyaan u leey bian yuuqifuu liaalati lahwin liajli samaac qalabka waa baalki nasrada marka la xasrayda midka la garaaco soo nasre lama yidhaha mase gurbaan adugu un dadka qofo siduu hayno midkaas marka xadrada lagu qurxiya marka xadrada iyo waxaa raba garaacu inay isla socdaan kaasoo kaleeto in ay wax ku waqfaan u yidhi kaasoo kale ay wax ku waqfaan wa yaquuluuna waxay yidhahdaan laa samaaca ilaa min taxti qanaac ay yidhaahdaan waxa weeyaan xadra ma jirto ilaa taxta qanaac macnaha hagoog hoosteed maahane walaa ya'baa daalika ilaa faasidu dibaac ay yidhahdaan u yidhi waxay yidhaahdaan xadrada iyo kabanka iyo baalka ahaa een muusiqa iyo baalka ahaa nasrada ma diido qof dabeecaddiisu xumaatay maahane wax dabeecadoodu dhimatay oo dabeecadda iyo dadnimada ka dhinto dareen aan lahayn waa murtadku hadalku hadda ku hadlay fiiriya waa sagaal boqoloo sano ka hor markuu ka digayo ha mid ninka caliraaga gaal gaalkan soomaaliga gaalkaanu kelmaddaanu ku hadlaa haley ha nimanaa laha dad dhegaysta uu yidhi heesta ma diido ilaa qof dabeecadda ka dhintay maahane soo saas ma nin ha hadduu leeya gaalkaanu ka war waa markaas marka culammadu ka digayaan ha markaasay ka digayaan waxay leeyihiin suufyadaasu oo mawlacleyda ma diido qalabkaas xadrada loo garaacayo ilaa wax dareen laawaa maahan qof kale ma diido fiiriya marka hadalku waa sii socdaa haye kuwa saas le wark xugunkoodu dabadhigaahe uga hari ma doonee taqyudiini wuxuu yidhi wa haaulaai kuwa nuucaasa qad nasa alqur'aanu qur-aankaaba caddeeyey calaa ilxaadihim mulxidnimadooda walaysa fii kufri nizaac inay gaala yihiinna waxdoodu kama taagna kafaro shayaadiina inay yihiin kuwa le muusiq iyo hees iyo kadan haddaad diiddo dabeecadaadaa dhimatay iyo dareenkaaga shayaadiin kafara inay yihiin ayaga muran kama taagna markaasuu galay kaniisadna wax laguma waqfi karo wakadalika laa yajuusu اlwaqfu cala lbayci cala albiyaci wey iyo walkanaa'is bal ka akriya kifaayat akhyaarka ya walaa yati maan walaa yaba waayo walaa yaba waa kana dabcadii saxna walaa yaba inay noqotaa lagaa rabaa waatane ka akhrisa wa huwa waqafkii calaa maa shardigiiu ku sugnaaday sharadda uu shardiyey alwaaqifu waxaa lagu soconaa sida uu waaqifku u shardiyey oo waa maxay min taqdiimin horumarin ah aw ta'khiirin dibdhigid maxaa loo jeeda wahuwa waqafkii calaa maa shardigiiu ku sugnaana sharad uu shardiyey alwaaqifu midka wax waqfay oo min taqdiimin horumarin ah libacdi almawquufi calayhim dadka wax lagu waqfay gabalkood in la hormariyo la yidhaha hadda ha lagu bilaabo hadda ha lagu bilaabo ow tackiirin dibdhigid ah sida tusaale inuu yidhaahdo waqaftu calaa awlaadii markaas wuxuu yidhi alarwaci minhum uu yidhi carruurtayda aan ku waqfay markaasuu yidhi kuwa waracnimada badanoo dhawrsiga badan kaasaan ku waqfay ama wuxuu dhigi karaa waqaftu calaa awlaadii faydanqaraduu fa calaa awlaadin fiiri carruurtaydan ku waqfay marka ay dhammaadaan carruurtayda carruurtoodan ku waqfay marka fiiri wuu kala hormari taqdiim kuwiisiiu hormari haddana ta'khiir waa kuway dhaleen marka siduu asagu ugu dhawaaqo sidaas weeyaan ow taswiyatin simid oo kale oo muxuu dhigi karaa wuxuu yidhi waqaftu calaa awlaadii bisawiyati bayna dukuurihim wa inaafihim wuxuu yidhi carruurtaydaan ku waqfay waana u siman yihiin rag iyo dumar isku nasiibay qaadaan ma kala badsanayaan ma ahan lidakeri mitl xadilunsayiin anaa ku waqfaday si siman ha u kala qaybsadeen uu yidhi ow tafdiilin u kala badin u kala badinna waa maxay lidakeri mitlu xadilunsayayna ha u qaybsadeen uu yidhi wixii ka soo baxa waqafkaas aan waqfay carruurtayda ha u kala badsadeen wiilkii ha la siiyo laba gabdhood nasiibkeed u yidhi isagaa u kala badiyey siduu u hadlay loogu socaa siduu u hadlay a loogu soconaaho loo fulinaa hadhow sidaasaa loo fulinaa faslun wa kullu maa shay dhammaantiisa jaasa uu bannaanaado wa kullu maa shay dhammaantiisa jaasa uu bannaanaado baycu jaaza hibatu fasalkan axkaamta hibadu ka hadlaa faslun fii axkaami alhibati hibada axkaamteedu fasal u yahay hibada waa qofku inuu iska siiyo qof si go-an cayn shayuu siina asagoo wax uu uga bedelaan la arag faslun fii axkaami alhibati siismada axkaamteedu fasal u yahay wa kullu maa shay dhammaantiisa jaasa uu bannaanaado baycu bayciisa jaasa waxaa bannaan hibatu hibadiisa hibadiis waa bannaanta wax kasta oo ay bannaan tahay in uu qofku gado waa hibay karaa waa hibay karaa adu waxaa laga soo reebaa waxyaalo yaryar laakiin asaalatan waa saas shayga haddaan beeciis bannaan hibadiis ma bannaano maalan wuxuu yidhi guryahayga mid ka midaan ku siiyey ama boosaskaas meeshaas aan ku leeyahay mid ka midaan ku siiyey ma ansaxayo sidaan beecuba u ansaxayn boosaskayga mid kaa gaday ama guryahayga mid kaa gaday sidaysan u ansaxayn waa ku siiyeyna ma ansaxayo waa inuu cayino yidha midkaan wey inuu cayinaa laga raba arkaanu leeyahay hibada macnaha arkaanay leedahay arkaanta waa afar siiqada mawhuub waa shayga la bixina mawhuubku alwaahib waa qofka wax bixina mawhuubu lahuna waa midka la siina qofka wax bixina waahibaa la yidhaha kan la siinayana mawhuubu lahu aa la yidhaahdaa shayga la bixinayana mawhuub aa la yidhaahdaa siiqadiyaa intaas afar ku ah wa kullu maa shay dhammaantiisa jaasa uu bannaanaado baycu jaasa waxa bannaan hibatu marka shaygii aan beeciisu bannaanayn ma bannaana hibadiisu sida asalka waa saas laakiin marmar waxaa dhacdaa layidhi wax hibadoodu bannaan tahay beecuna uusan bannaanayn waxaa ka mid a laba xaboo qamardiya beecoodu ma bannaan laakiin qofka iska sii karta o ha iska sii karta marka taasoo kale waa dhacdaha walaa talzamu macnaha lama milkiyo mana laasimto wey walaa tumlaku walaa talzam wey lama milkiyo mana laasimto alhibatu hibadu ilaa bilqabdi qibloosho maahane hibada ma laasimto qofku ma milkiyo ilaa inta loo dhibo inuu la wareego ou qibloodo weliba uu ku qibloodo biidni lwaahibi qofkii siiyey idankiisa oo tusaale wuxuu ku yidhi booskaas bannaan ama gurigaas ayaan ku siiyey kuguma wareejin kuguma wareejin malihid weli malihid markhaatiyaalu keenay wuxuu yidhi gurigaas hebelaan siiyan ku milkiyey amase baabuurkaas ama booskaas bannaan ama hashaas ama ratigaas ama neefkaas arigaa waa ku milkiyey ama dahabkaas u yidhi kuguma wareejin kuguma wareejin hadda hadduu dhinto isagoon kugu wareejin iska qaadan maaha la gadoon maaha dadkii dhaxalka lahayaa booskii soo istaagaya hadday ayagu kugu wareejiyaan waa ku sii karan hadday diidaanna maya waxba kumeli waxba kumeli ma milkin maxaa yeele ma adan milkin waxaa lagu milkiyaa idankiisa inaad kugula wareejiyo od kula wareegto xataa haddaad la wareegto asagoon kuu idmin waa ku siiyey uu ku yidhi kaala la wareeg kuma dhin kaasaad inta meel ku aragtaa iska qaadata melihid melihid hadduu dhinto waa lagaa soo celina haddaan warasadu ku siin dadka dhaxal kale daysan ku siin laakiin masaladaas xoogaha si daqiiqa marka loo galo saddexa loo qaybiya sida tuxfaha ibnu xajar minhaajka sharxiisa waxa weeyaan uu ku sheego saddexa loo qaybiya shayga lagu siiyey mar adiga waa waana markay hanti ma guurtaa tahay weliba hanti ma guurtaa markay tahay sida guryaha iyo dhulalka iyo saddexa loo qaybiya in shayga lagu siina uu adiga gacanta kugu jiro oo say ku dhici karta ee guriga adaabaa kira ku deganaa maalan amase ixsaanaad ku deganeed gurigan deg uu ku yidhi waa deganeed ama kirad ku deganeed markaasuu ku yidhi waa ku sii waa ku sii waa mid qofka wax ku siina inuu gacanta ugu jiro waa labo qof kaleon labadood ahaa inuu gacanta ugu jiro maalan cid dad kaleu awel ka keliysa ama dad kaleu ixsaan ku deji dadkaas kalea gurigan deganaa asaga ku siinaana gacan kuma hayo adiga lagu siinaana gacan kuma hayo saddexaasa loo qaybiya wy mid ka mida marka waa ku siiyey uu ku yidhi gurigiina hadda markaas lama dhex taagna meel kalea la jooga haddii la dhex taagan yahay de waa ku siiyey la wareega ay noqole laakiin meel kale la jooga si gurigaasaan ku siiyey marka inta meeshaas laga dhaqaaqo gurigii la gaaro oo qadda zaman intaas leegu soo wareego waqti lagu gaari karo gurigii milkiga waa kugu wareegi xaalo walba gacantaadaa ku hayay khalaas xataa haddaa rabtaa aadin meel kale iska aad qadarkii lagu tegi kara marka la gaaro waa la milki kaas waa saas maxaa soo haray hantida hadday gacanta ugu jirto waahidka ama ay gacanta ugu jirto ajnabi ilaa uu inta ka banneeyo waxa ku jira hadday alaab asagu leeya ku jirto haddii alaab qof kale leeyahay ku jiro takhliya waa inuu sameeya tamkiinna waa inuu sameeyo gacanta faraha kaa saara hadduu furo leeyahay ku siiya hadduu dukumiinti leeyahay ku siiya kulli uu kugu wareejiya si kale kuma milkinayo haddaa toban sano soo wareeg ka saddexdaas u qaybiya walaa talzamu waana arrintaas waxaan xoogaa ugu dheeraanay waxay tahay murankeedaa bata hebela waxaa siiyey ma kugu wareeji iguma wareejin khalaas hor iska ta dadkii dhaxaltooyadaala kaa go-aan gaaraay ma adan milki qofku wuxuu bixiyo waa inuu dedejiya inuu wareejiyo waa inuu dedejiyo walaa talzamu lhibatu hibadu kuma laasimto kuma waajibto ilaa bilqabdi qibloosho maahane oo weliba ku qibloodo biidni lwaahib waa kan sharxaynu kugu daray masaladaana xoogaha sharxu idinkugu sii dhiga wa idaa qabadahaa hadduu qibloodo la wareego almawhuubu lahu kii la siiyey waa idanu kula wareegay sifa sharciya lam yakun uma sugnaanin lilwaahibi kii bixiyey an yarjica fiiha inuu ku laabto qofkii qof wax siiya kuna wareejiya qofkii kuma laaban karo ma dhigi karo waa ka laabtay iisoo celi laakiin fiiri waa ka laaban karaa in alla intuusan ku wareejin waa ka laabtay u dhigi karaa maxaa awalba lama milki masaladan dhib badana meeshaas u jirta oo aadna u soo laalaabata masaa'ilkana intay xoogaa xalka leeyihiin aan lagu dadaalaa qofaa xanuunsada soomaalida soomaaliduna waa dad wanaagsan oo istaageera xagga istaageeridda aad ay ugu fiican yihin ilaahay baa ku mahadsan qofaa xanuunsanaa markaasuu qofkii markuu xanuunsado dadaa u taagan oo qofkii daryeelaya oo daweynayo haya marka qaraabadii ama saaxiibadii aad dhaqaala bixinayaan qofkaa wa halagu daweey halagu daweeye qofkaasay ku shubayaan marka horena caqdi saxa ma yaqaanino uma badno qofkuna wax wakiila ma kan lacagta aruraana i wakiila dhihi ma halka annagaa u taaganuu leeyahy bs sida loo aruraa lacagta qofki iska dhimana lacagtii qayb iyadoo ka hartay weli ama aan ayadii dhimeed aan wax lagu qaban yaale xoolahaas marka yaale xoolahaas yaale xoolahaas qofkii dhintay ma laha dhaxal ma maxaa yeele ma usan qibloonba mar hadduusan kan aruraayo wakiil hadduu kan aruraayo wakiilsho yidhi adaa wakiiliga eh wixii dhaqaale soo dhaca ii qabo isaga iskale qofkaas gacantiisa wixii soo gala ilaa wakiila wakiil u ahay laakiin hadduusan wakiilan umana badna inay wax wakiishaan oo iska aruurinayay un iyo istaageerida iska aheed dhaqaalihii gacantu ku hayay waa dhintay qaybuu ku baxshay ama waxba kuma bixin waa dhintay qofka yaale dhaqaalahaas dadkii baxshaa iska leh hadday rabaan la laaban karaan hadday rabaanna hadday magac u bixi karaan oy dhihi karaan carruurtiisa ha la siiyo ee meeshaas kale ha lagu bixiyo ayagaa go-aan maxaa yeelay ma gaarin weli xooluhu qofkii oo mawhuubu lowga ahaa ma gaarin ma aysan gaarin meel dhexe iyagoo marayuu dhintay marka aad ha la iskaga fiiriya dhaxal meesha ma yaalle waydaa qabadahaa markuu hibadii qibloodo oo uu la wareego almawhuubu lahu kii la siiyey lam yakun uma sugnaan lilwaahibi kii baxshay an yarjica fiiha inuu ku laabto kama laaban karo ilaa an yakuuna inuu yahay mahane waahibku waalidan ay waalid almawhuubi lahu ilaa hal maruu ku laaban karaa waa haddii qofka wax baxshay waalid u yahay waalid hadduu u yahay midka wax la siiyey waalid awow aabbuu noqon karaa awowuu noqon karaa mid kasii korayuu noqon karaa hooyuu noqon karaa iyayuu noqon karaa waa isku mid wain calaa waa kan sharaxayna kugu daray wain calaa waalidkao dhan way carruurtooda waxay siiyeen waa ka cesho karaan waa u bannaanta waa u bannaanta waydaa acmara shay-an shay hadduu cumri siiyo qofku waydaa acmara shaksun qof hadduu cumri siiyo shay-an shay shay ayuu qof kale cumri siiyey ow amase arqabahu waa korasho siiyey ama waa sugasho siiyey kaana shaygaasu lilmucmari kii la cumri siiye u sugnaanaa aw lilmurqabi kii la korasho siiyey ama la sugasho siiyey kaasu u sugnaanaa waliwarasati kaas dhexaltooyadiisa dadka dhexalkiisa leh uu u sugnaanaa min bacdihi min bacdi mowti carabta waxay yiqiineen waxa la yidhaahdo cumrisiin wuxuu leeyahay qof shaygan intaad nooshahay adaan ku siiyey intaad nooshahay gurigan adaa iska leh uu leeyahy gurigaas intaad nooshahay adaa leh ama waxay yaqaaniin waxa la yidhaahdo cumraa ruqbaa cumraa macnaha waxay tahay intaad nooshahay adaa leh ruqbaana waa maxay waa sugasho siiye waa maxay macnaheedu haddaan aniga hortaa dhinto adaa iska leh adaa milka u leh haddaad hortay dhimatana waa ii soo laabaan marka ruqbaa maxaa loo leeyahay korashasiin macnaha mid walba midka kalu mawdkiisa suga wuxuu isleeyahay ma kaa hor dhintaad yeelatid midba midka kalu mawdkiisa suga marka cumraa ruqbaa ala dhihi jiray arrintaas marka nabigaa ka go-aan gaaray sala allahu calayh wasalam oo ummadda sidaa soo gaarsiiyey qofka qof hadduu cumri siiyo u yidhaa intaad nooshay adaa leh hadduu dhintana carruurtiisaa leh kaas ee u soo laaban may hadduu korasho siiyana waa kadaalika sugasho siiy hadduu ay sugaayeen oo uu yidhaahdo hay shaygaas haddaan hortaa dhinto adaa leh haddaad hortay dhimantana waa ii soo laabaan shardigii eber wey waxay yidhahdeen shaaficiyadu melihinay yidhahdeen caqdi oo uu la socdo shardi shardigiina uu faasid noqona caqdiguna u ansaxa kan maahane halkaan masalaan ka leenahay qof hadduu qof guri siiyo oo uu shardi ku xidho wuxuu hi waa ku siiyey shardi waxa ah markaad dhimanto inaan anugu lehay gurigaygaas intaad nooshaad leeda waxaa layihi shardigaas waa baatil qofkaanaa iskale hadduu dhintana dadka dhexalkiisa la qaadana shardigu waa laaqi caqdiguna waa fula waxaa la mid a ruqbadii wuxuu yidhi haddaad hortay dhimatana waa anaa iskale haddaan hortaa dhintana adaa yeelana waxaa la leeyahay shardigaas waa baatil qofku asaga iskale wax aad siday marka waxa aad baxaydo wax aad ku tala gashay ha kaa noqdeen maaqan hadda soomaalida isticmaalkaas inay leeyihiin intaad nooshay adaa iskale saas soomaalidu isticmaalkaas maaqan inay leeyihin inta aad nooshahay adaa iskale marka calaa kulli haal xukunkeedu waa kaas wa idaa acmara hadduu cumri siiyo qofku shay-an shay oo yidhaha intaad nooshay adaa leh aw arqabahu ama uu sugasho siiyo oo yidhaahdo intaad nooshay adaa leh haddaad hortay dhimato waa ii soo laabana anaa iska leh haddaad hor horta aan dhintana adaa leh kaana shaygaasu lilmucmari kii la cumri siiyo u sugnaanaa aw lilmurqabi kii la korasho siiyey ayuu u sugnaanaa waliwarafatihi u sugnaanaa qofkii la siiyey dadka dhaxalkiisana u sugnaanaa min bacdi isaga gadaalkiisa qofka dhaxalkiisale uu u sugnaanaa isaga gadaalkiisa wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllah وslm وbaark calى nabiyina mxamed